اللهم على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة waa xadiidka lafdigiisa inoo soo socda uun oo waxaa dulloobay ruuxa ama dee isagu soo gaadhay labadiisii waalid ama mid ahaan iyagoo waaweynaaday oo birigoodii iyo ixsaankoodii iyo khidmadoodii aan janno ku gelin markaa dee haddaanu janno gelinna naar buu galay weeyo labada daarood in waa labada daaroodune daar saddexaad ma jirte kaasi waa dulloobay bal xadiidku inoo soo socdo haddii a la yidhaahoba kan xadaثna شhaybان بن فaروخa qال xadaثna أbو cawاnةa عan سhayl عan أbيه عan أbي هurayرaةa عan النaبiي صلى الlه عليه وsلم qال أنه qاal سhayl kole aabihii waa garanaysaano waa أbو صاaلح marka abu hurayra ayaa rasuulki ilaahay xadiidkan ka warinayo wuxuu rasuulku yihi صلawaat الlahi وaسلaaم عaليه ragima anfu uma ragima anfu uma ragima anfu dee daahirku wuxuu hadla anfun inaan tanwiinino waxaan bilicsanaynaa kollay idaafada oo xadiidku suu wada socdayba oo ah ragima anfu man adraka abaweyhi lafdiga xadiidku ama macnihiisu uu yahay eewaxaa dulloobay san baa dulloobay rasuulka ilaahay adkayn ahaana waa ugu celceliyey lafdiga raqimana kollay say dee culimmada luqadu soo naqliyaan bal macnihiisu waa dalla un waa dulloobay weeye asalkiisa horena horta ficilkan qaynta kasradeeda iyo fadxadeeda labadaba way ku dabdiyaan ama luqada waa u yimaadaa raqima iyo raqama taas buu u yimaadaa asalkiisuna waxa weeyaan nuun oo uu kaba soo jeed macnihiisu waxau yihi macnaa sankiisii baa ku dhegay ciidda weeyo araqaam waa turaabka ama turaabka almakhluuط biramli baa raqaam la yidhaha iyadoo ra-da aan fadxino macnuhuna waxa weeye sankii ama uu ku yaalay wejigii xubnaha uguba sharaf badnaa haddii ruuxa uu dee ciid gagaadho oo uu dhulka kuba dhego waa dulinimo maqaamkii ugu hooseyso taas baa asalka ama maqsuudku yahay waxaa dulloobay weeye oo kol hadduu dee naar galay uu arrintan ku galay waa dulinimo tii ugu weynayd buu dulloobay raqima anfu uma raqima afu uma raqima afu qiila waxaa la yidhi man yaa rasuula اllahi waa ayo ama ruuxee weeye kaas dee aada saa dee dulloobay rasuulkii ilaahayow qaala wuxuu yihi man adraka ruuxa soo gaadhay weeye abaweyhi labadiisii aabbo cinda alkibari weyne agteed ku soo gaadhay oo bacna iyagoo gagaboobay soo gaadhay axadahumaa mid ahaan aw kilayhimaa xukumku hadday labadu wada joogaan iyo haddii mid ahaanuun ama aabbaha noqday ama hooyee waa isla xukumuun mid ahaan soo gaadhay oo abaweyhdii baan ka bedelina ama kilayhimaa ama labadiiba oo falam yadkul aan gelin aljannata jannada aan gelin macnaa ixsaankii iyo birigii iyo adeegii uu adeegayay iyo bal taas aan janno ku gelin hadduu dee taa waa ruux aaq noqday iyagii ku gaboodfalay xaqoodii markaa naar buu gelayaa ruuxaasi waa dulloobay weeye xagga marka la eego qayditaanka cinda alkibar dee biriga waalidku calaa kulli xaalin waajib weeye hadduu yahay mid yar oo de aan mgaboobin iyo hadduu mid dee gaboobo yahayba inuu waladkii waalidkiisii uu baari u noqdo u samafalo bal maalan iska ilaaliya wax alla wixii cuquuq keenayey calaa kulli xaalin waajib weeye ee waqtigan waxa loo khaas yeelo taksiiskani yahay baahida labadii waalid ay u qabaan waladkoodiiba aada u badan waqtigaas dee waxa weeyaan inay waxyaalo badan oo masaalixdooda oo markay xoogga lahayn ay qabsan jireen baanay qabsan karahayn oo ay kaba daciifeen bal taasba weyo baahidoodiibaa badan waxyaalihii ay beryahay xoogga lahaayeen qabsanayeenna ma qabsanayaan oo waladkoodiibay aada ugu baahan yihin ama cidi bal maalan dee u adeegtay uga baahan yihin jaanib kalena way jirtaayoo culimmadu sheegaan oo ay xadiidka oo dee gees kalena waladkii waxani ma noolaanayaan nino ma sii joogayaan intan agtiisa joogaan waa furso ee ay tahay haddii uu ilaahay u dhowaan lahaa u ridihiisa kasban lahaa birigooda kuba kasban lahaa furso uu hayste weeyaanoo haddaba gees kalena waa waalidkii waaladkii si ugu degdego fursadaas oo aanay u dhaafin oo dee aanay kuba dhaafin dhimasho ay dhintaan oo hadhow eeaanu wax alla wuxuu qaban walow biri kaloo de dambeeyaaba jiro taqsiirkii halkan iyo tafriidkiisaa kaba dhacay kol haddii iyadoo jirto ay dhintaan ee imaka isma soo dabaqabatayn karo haddaba bal isagiina si ugu degdego inuu fursadaa birigoodii ka faa'iidaysto intaa ay ag joogaan gees kalena baahidooda badan ee iyagu aada u baahan yihiine cid wax u qabata ay u baahan yihiine masaalixdoodii in badan oo ka mida ma qabsanayaan ama mama qabsan karaan hadday aada u sii weydaadaane taas baa keentay takhsiiska weynidan la khaas yeelay ee biriga waalidku mar kastaba waajib weeye ama xoog ha lahaadeen ama ha daciifeen oo ha gaboobeenbe laakiin takhsiisku taasba wey xdثna زhayر بن حرب qال xdثna jurير عن سhayل عن أbيه عن أbي هريرةa qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رغma أنفه ثuma رغma أنفه ثuma رغma أنفه قيila mن yا رsuuل اللhi qال mن أdرka waalidيه عinda الكبار أxadهma أو kilayهma kolay waalideyntii nasbisnaydu bay bedelkabato saasay u nasbisan yihin ثuma lam ydkل الجaنaةa markaa aan جanadii gelin xdثna abubكر بن أbي شhayبةa qال xdثna khالد بن مkلد عن سuلaيمان بن براr qال xdثnii سhayل عن أbيه xadيiثku marka waa xadيiثi سhayل بن أbي صالح عن أbيه inta ka horeysun baa isyar bedbedeshay asاniida عن أbي هريرةa qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رغma أنفه ثaلاثا ثuma ذakra مثله bal xadيiثku kole waa inoo dhamaaday dee macnihiisan تksiiskana waa ta aan sheegnay inoogu suganna waa adkayn aada laysugu adkaynayo layskuba boorinayo calaa biri اlwaalideyn laysu sheegayo sawaabka ay taasi leedahay aada iyo aada u weyn oo markaa macnuu uu yahay birigooda markaa ay waaweynaadaan loo ixsaanfalayo ay daciifaan waa khidmadii iyo nafaqadii la nafaqaynaya iyo bal ixsaankii iyo taasi sabab waxay u tahay janno gelitaankeed ruuxii markaa halkaa gaboodfalkaba yimaadana oo taa jaanib ha ku gabadfalana janno gelitaankeedii baa dhaafaya ee ilaahayna sankiisuu duleynaya taasna weeye macnuhu bal dee taksiiskana waa taan soo sheegay baabu fadli silati asdiqaaءi اlabi wاlumi wa naxwihima adakani baabu fadli silati asdiqaaءi اlabi alumi aabbaha iyo hooyada dadkay asxaabta ahaayeen xidhiidhka la xidhiidhiyo fadliga uu leeyahay iyo wa naxwihima oo dee wuxuu leeyahay kollay sheekhaa tarjamada leh nawowi baaba leh imaka tarjamadan aan hayno ee cid kale oo labadii aabbo haddii imaka xadiidkan ama aabbihii uu yahay hooyadii waa laba mid awowgii iyo ayaydii iyo way soo gelayaan dad kaleu raacin doonaayo waa tan wa naxwihima uu leeyahay bal waalidka dadkii ay isjeclaayeen dadku isagu xidhiidhin jiray dadkay asxaabta ahaayeen iyadoo waalidkiiba dee waa ikraamkiisii bay kaba mid tahay birigii waalidkay kaba mid tahay xidhiidhinta la xidhiidhiye dee waalidka sababtii laguma xidhiidhiyo fadliga u leeyihu baabkiisii kana yahay wuxuu ihi markaa imaamkii mslim xadaثanii abuلطaahiri أحmed بn cmr bni sarxin qaala أkhbaranaa cabdالlahi bni wahbin قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا koley سacيid بن أbي أyوب oo de nin aada u ثiqo ah oo dee atbaacu taabiciinta iyo de horay iyada inooguma horeeyeen weliid iبn welidkana barhkood abiday gooyaanbo welid iبn welid bay kaba dhigaane laakiin wasan imakaan hayno ayaa ah dee tay iyada sawaabka kaba yeelaan oo waa nin saadiso kaba mid ah wuxuu xadiidka ka warinaya cabdالlahi بnu dinaar isnayn hore usoo aragnay marka wuxuu yihi cabdالlahi بnu dinaarna cabdالlahi بnu cmar isagoo inoogaba waramaya أna rajula nin min alأcraabi reer miyi ah oo dadkaa reer miyiga ah kaba mida ayaa laqiyahu la kulmay ibnu cumar buu la kulmayaa bidariiqi makata maka dariiqeeda oo dee ibnu cumarna madiinuu deganaa laakiin socodkiisuna waa badnaa maka uu soo safrayo ama cumro ha noqoto ama xaj haba noqoto aad baanu ugu soo noqnoqon jiray haddaba dariiqa maka ayaa nin reer miyi kulaba kulmay فsلma uu سلاamay عaليهi wa عalى الرaجuل الأعraabiyi cabdاللahi cabdاللahi بن cmar baa سلاamay وxamalahu waxaanu ku qaaday waa siin ahaana welibe calىa ximaarin dameer kaana yarkabuhu dameer ibnu cumar uu fuuli jiray walow raaxiladiina waa watee dameerkana awqaadda qaarkeed buu fuuli jiro oo u watay dameerkii buu siiyo isagii kuba qaaday wa acdaahu weliba waxaa kaluu siiyey cimaamatan cimaamad kaanat calىa ra'si ibnu cumar madaxiisa ku sugnayd oo cimaamada uu cimaamadnaa oo uu duubnaa dee ayuu waxa weeye iyadiina siiyey faqaala bnu dinaarin waa cabdullahi bnu dinaar baa wuxuu yidhi faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi aslaxaka allahu allaha ku hagaajiye waa nooc yar canaaneed oo dee hadalkan kale ay ka yar horraysiinayaan ducadan ay u ducaynayaan ilaahay ha ku hagaajiye inahum waa ninkani ciddan uu ka soo jeedo weeye waa dee alacraabu waa reermiyi oo wa inahum iyagu yardowna waxay raalli ku noqdaan bilyasiir ujeeddada dameerkan dee aduba baahnayded kolkol fuuli jirtay iyo umuurahan in ka yar buu kaaga qanci lahaay ood siiso oo wax yarba iyagu waa dadkaa reermiyiga ahoo shan yaroo la siiyo ayay ku raalli noqdaan oy kuba qancaan maxaa ujeeddadu waa iyagoo waxa le maxaad waxaan oo dhan isuguma dartay bay leeyihin ibnu cumar in ka yar baaba isaga kuba filayd oo kuna qanci lahaa ku raalli noqon lahaa faqaala cabdullaahi wuxuu yihi isagoo sababtii sheegaya ina abaa haadaa ninkan aabihii isaga maaha waa aabihii kaana wuxuu ahaa wuddan hadda ma ahaba ninkii aabihii la saaxiibka ahaa aabihii ay seclaayeen waa qaraabadiisii ninkan aabihii wuxuu ahaa kaana wuddan ay daa wuddin ama ahla wuddin weeye jacayl ehelkii iyo maxabo licumara bni اkhadaab cumar ibn اkhadaab bay isjeclaayeen asxaab ahaayeen wainii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo ina abara اlbiri oo kolley lafdiba inoo dambeeye min ay raaci doonto bal kaa dambaanan kuba fasiranaynaa waa ixsaanka iyo biriga waalidka lagulaba kacaye loolaba imanayo ka ugu taamsan ugu kaamilsan ee uguba dhan waxa kaba mid ah minta dambaan ku fasirayaaye silaة اlwaladi waladkii oo xidhiidhiya ahla wuddi abihi aabihii dadkay isjeclaayeen ee alwudu almaxaba w wa ahla wuddi abihi dadka ay aabihii isjeclaayeen uu xidhiidhiyo waxay kaba mid tahay biriga waalidka meelaha ugu heer sareeya ugu taamsan ee ugu kaamilsan bay kaba mid tahay taas buu yihi bal xadiidku duruq buu leeyahay umuuro kalena waa inoo yar raaci doonaan ama dee bal xadiidkee horta waan yar dhammaynaynaa intaynaan xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayo oo dee macnaha daahirka aynaan dib u eegin xadaثnي abu الطاhر qال أخbarana cabdاللahi بن wهb qال أخbaranii xaywة بن شhrayxi عan iبn الhaadi koley dadku waa dadkii aynu hore kitaabka ugu soo araragnay iبn الhaadina imika dariiqa dambe aba magaciisa oo dhame uu inoo dambeeyaa عan cabdاللahi بni dinaari عan cabdالlahi بni cmr أن النabiya slى الlه عalيه وasلم qaala wuxuu yihi abaru اlbiri waa biri iyo ixsaan dee waalid loo ixsaan falo iyo birika ugu taamsan ugu kaamilsani an yasila inuu xidhiidhiyo weeye alrajulu ninku dee ninku waa mihaalune haweeneydna waa taasun in xagga aabi waa mihaalune hooyadina waa laba mid eh an yasila inuu xidhiidhiyo alrajulu wudda abiihi ahla wuddi abihiisa lafdigii hore waa aabihii dadka isjeclaayeen asxaabta ahaayeen inuu xidhiidhiyo xidhiidhintii ziyaaradii bay noqon san ibnu cumar yeelay noqon dee bal masalan salaabtii xataa iyo dee xusuustii iyo aduu bala wixii xusuus keenaya oo dhamme inuu xidhiidhiyo taas baa biriga ka ugu taamsan ah saasaan rasuulka ilaahay kaba maqlo saasaan u yeelay arrinkan xadaثna xaسن بن عaliي الxulwaniي qال xadaثna yعqب بن إbrاhيم بن سacد qال xadaثna abي والlayث بن سacد جamيعا عan يزيد بn cabdاللahi بn usamaة بn الhاd وyعqub بn ibrahim بn سacد ayaa wuxuu ka wada warinaya xadiidka abihii ibrahim بn سacد iyo layث بn سacد de walaalana maaha shaqana iskumaba lahae magacaabuu baa kulmaya ibrahim بn سacد iyo layث بn سacد bal waxa weeyaan haddaba labadoodu xadiidka ka wada maqlay uu ka wada warinayaa jamiicanna wuxuu u wadaa waa dee ibrahim بn سacad iyo layth labadoodan baa jamiican waa iyo xalayin iyagoo dhan bay iyaguna yay ka warinayaan can yaziida bni cabdillaahi bni usamata bn اlhaad waa ninkii ibnulhaad markii dhaweydyna lahaa waa kan haadku meel danbuu gelayaa waa magaciisii oo dhan waa kan can cabdillaahi bni dinaari can ibni cumara annahu cabdullaahi bni cumar kaana wuxuu ahaa idaa kharaja marka uu baxo ilaa makata maka uu baxo xaj buu u baxaya ama cumro taas buu uma bixi jire kaana lahu ximaarun waxa u sugnaa dameer yatarawaxu calayhi ay yastariixu calayhi uu ku nasto xagga fulitaankiisa mala uu ka sahlanaa raaxiladii idaa malla markuu ka daalo rukuuba raaxilati waa neefkan geela ee uu fuusho raaxiladiisa fuulitaankeeda oo macnaa dee dameerkii isagoon kuruskan taaganee geelu leeye aan lahayn oo dee kana gaabadi abaa malaa isagaa uga sahlanaayo markuu halkan kale yar ka daalo fuulitaankiisii dee waana masaafadaa dheere maka iyo madiine udhaxaysay habeenada o dhan ama ay kuba jirayaan iyo maalmaha dhan ayuu ku nasan jiray awqaadda qaarkood ujeeddadu kolley inta badan asalku wuxuu aha raaxiladu fuushanaa dameerku waa watay kol kolka uu halkan kaba daalo socodkiina ay ku jiraan inani fadhiyin ayuu dameerka fuuli jiray yatarawaxuna bmacnaa yastariix weeye waa ku nasanaya yatarawaxdan yastariixu calayhi waa ku nasanayay dameerkii oo malaa xagga dee fuulitaanka iyo taas buu isagu uga sahlanaa raaxiladii bal taasaa horta usugnayd wacimaamatun cimaamana way u sugnayd oo waa lahaa yashudu biha ra'sahu madaxiisa uu ku adkeeyo macnaa uu duubto uu cimaamato fa bayna waqti huwa ibnu cumar yowma maalin calaa dalika aximaari raaxiladii uu kaba dhaadhaco dameerkii buu fuushanaa raaxiladna waa la wadaa dee markaasi waa in oo dameerkaa korkiisa uu ku sugan yahay id bara bihi acraabiyu nin reer miyaa soo maray faqaala wuxuu yidhi alasta bna fulaan bni fulaanin hebel hebel inankiisii miyaadad ahayn ina hebel miyaadad ahayn qaala balaa ninkii wuxuu yidhi maya waan ahay faacdaahu lximaara dameerkii buu siiyey dameerkii buu ka dhaadhacay raaxiladiisiibuu ku noqdo uu siiyey wa qaala wuxuu yihi irkab hada kan fuul ninku waa lugeynaya oo iska socdaayo dee ma haysta malaa markuubna walcimaamata cimaamadiina waa u furay ama dee waa siiyo qaala waxaan u yidhi ustud biha ku adkee ra'saka duubatana cimaamadadna faqaala lahu bacdu asxaabi waa taa aynu soo maray cabdullaahi bnu dinaar dee waa kii ina laftigii horeba yidhi waxaanu ku nidhi saasaanu kuba nidhi o de waa dadkii kuba yidhi waxaa ka mid ahaa cabdاللahi بن dinاriya baa la socday waxaanay ku yidhaaheen marka asxaabtiisa qaarkood غafar الlahu laka waa cibaarada aصlaxaka اlahu acdayta waad siisay ad acraabiya ximaaran dameer baad siisay kuntaad ahayd tarawaxo adaaba u baahnaayo kuku nasta alayhi korkiisa oo de awqaadda qaarkeed raaxilada intaad ka dhaadhacday isaga aad fuuli jirtay wcimaamatan cimaamadna waad siisay kunta tashudu biha rasagaade aad xidhanayso oo cimaamadaadii adee madaxaa ku adkeyneysay maxaa dee waana ninkaa reermiigo intan ka yar buu kaaga ku qanci lahaa ama kuba raalli noqon lahaa faqaala wuxuu yihi inii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu ina min abari اlbiri waa lafdigii aan sheegaya mintii tabciidkahayd kolley taa horena waan iska qadaranay biriga ugu taabsan ee ugu kaamilsan waxaa kaba mid ah silata rajuli ninka xidhiidhintiisa ahla wuddi abihi dadkii ay isjeclaayeen aabihii ama dee hooyadiina waa la miduna uu xidhiidhiyo bacda an yuwaliya intuu jeestay waalidku dabadeed oo dee ama waa ka maqayo maba joogo dhulkan oo dee markaasba isagiibuu xidhiidhinayaa birigi oo maha arrintu dhimasho iyo taasun ama intuu dhintay dabadeeduu saa kagaba qarsoomay adigu bal aabihii dadkii ay isjeclaayeen inuu xidhiidhiyo ayaa beriga kuwa ugu taabsan kaba mid ah wain abaahu ninkan aabihiina kaana صadiiqa licumaro dee ninkii kumuu kaaftoomin aabihi isjeclaayeen xataa awlaadiisii weeye makata intuu xidhiidhinaya aabihii ab cumar ayuu sadiiq u ahaa bal xadiidka ta inoogu sugani aabihii iyo hooyadii iyo dadkii asxaabtooda ahaa xidhiidhinta la xidhiidhiyaa fadliga ay leedahay oo kaa rasuulka ilaahay abara biri kaba dhigay ixsaanka iyaga loo samafaliya ikraamkoodu fadliga uu leeyahay waxaanay culimmadu yidhaahaan wuxuu arrinkaasi kulansanayaa oo dee waa sababtiisiie waa bira alab arrinku maaha ninkan aabbaha ay isjeclaayeen ama asxaabta ahaayeen ama qaraabadiisii oo la xidhiidhintan la xidhiidhinaya kan la xidhiidhinaya arrinku maaha sababtiisu maxay tahay waa birigaabka dee inay waxaa lagu karaamaynaya oo lagu xidhiidhinayaa waa bisabab اlab ama bisabab اlwaalid eh arrinkaasi wuxuu kulansanayaa waalidkana birigiisiibuu kulansanayaaba bal martala taas weeye fadligu waxaa jirta xadiid kale bacd asxaabi sunan ay wariyeen oo rasuulka ilaahay la weydiiyey bal hadduu waalidku markuu dhinto dabadeed berigiisii maxaa igagaba hadhay ayaa nin weydiiyey oo wax beri oo dee la iman karo waalidkay aanu laba iman karo beri ii noqonaya ma jiraano rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh tan umuuruu tiriye dhowr ahayd oo tani kaba mid tahay oo ujeedadu asalaatu calayhima walistikfaaru lahuma ducadii loo ducaynayey dembi dhaaf ilaahay loo weydiinayo waa tan qur'aankaba ilaahayna yihi waqul rabbi irxamumaa kamaa rabayani sagiiran oo dee ama markaa uu salaad tukanaya ha noqotay ama had iyo goor dee loo duceeyo waa xidhiidh waa biri dee sidaas sooba aroortayna ruuxu in isagoo dee qabriginay kolimay dee waa soo aroortay marya waa usugan tahay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waladka saalixee waalidkii uba ducaynaya camalkiisii oo usii socduu kaba dhigay ducadan waa camalkii waalidkoon go-in inay isagaana sabab u ahaaye ajrigii iyo hawaabkii baa u socday isagoo waalidka dhintay waa mid iyada taas oo kale waa salaadan loo ducaynaya istikfaartilooda iyo waikraamu sadiiqihima waa ruuxii saaxiibkoodii oo la karaameeyo waa tan oo kale iyo dadkay qaraabada ahaay ujeedadu wixii dee isaga halkan qaraabadii xaggiisa ama waalidkii kaba soo jeeduun ee iyaga laguba xidhiidhinayo dee iyagu ay ku soo jiideen kuwaasoo la xidhiidhiyo oo kale dee cahdigoodii hadday wax kuba dardaarmeen oo la fuliyo iyo waxyaalahaasoo dhami waa shay birigii kaba mida intii waalidku dhintay dabadeedna waladku hadduu laba yimaado biri waalidkii uu samafalay noqonaysaa ajri isagii way u too waa ruuxa baariga ayuu noqday ee gees kalena umuuraha qaarkood waalidkii bay gaadhayaan boo camal khayra iyo ajri gaadhayo iyo thawaab uu helayo iyo darajaad loo biirinayo isagoo camalkiisii kala joogsaday ayay noqonaysaa bal sheekhu halkana wuxuu leeyay wataltaxiqu biha asdiqaa lumi wاlajdaadi wاlmashaayikh wazawji wazawjati bul oo waxaa arrintan oo kale halkan la haleeshiinayaa dee aabihii baa meesha eh hooyada asdiqadeed iyo asxaabteedii awliyaashii buu kaba cabirayaa mashaayikhdii oo dee waa sheekhagiyo dee taas oo kale buu leeyay zawjkii iyo zawjadii oo dee rasuulka ilaahay baan ognahay khadiijo oo dhimatay dabadeed inuu dadkii ay asxaabta ahaayeen waatayn hore uga soo maray inuu xataa isagoo neef la qalay uu diri jiru heblo u dira heblo u dira heblo u dira waa xidhiidhin uu khadiijo kuba xidhiidhinayo waa halkan dee iyada tan oo umuurahan ay leeyihin waa la haleeshiinaya bal rasuulka ilaahay arrin hore aan usoo qaadnay u yihi wa ina xus ina xusna alcahdi min aliimaan inay iimaanka taasi kaba mid tahay baabu tafsir اbiri wاlsm bal biriga iyo ismiga tafsiirkii rasuulka ilahi baa fasiraya birigu muxuu yahay ismiguna muxuu yahay xadiis bay nooguba imanaya baabkiisii weeye xadaثnii mحamed بن xatim بن maymuni qaala xadaثna بن mahdiyi عan mعaawiyaةa بn صاlح عan cabdالرaحman بn jubayr بn نufayri عan abihi عan الnawas بn سmcn inta dhammaan sanadka horeynu soo maray xataa saxaabigana yaanu axaadiistiisu badnaanin malaa kitaabkan muslim saddex xadiisun buu kuba leeyahay ama cabdiraxmaan ibni jubayr iyo aabihii jubayr ibnu nufayr oo mukhadram ahaa waqtigii abubakar iyo dee waxa weeyaan waa joogayba nufayr markaa waalidkoodna waaba dee saxaabi oo nufayrka awowguna waa saxaabi san hore uga soo sheegnay waa dad aynu soo maray kitaabkana kusoo noqnoqda wuxuu ihi nawas ibnu samcaan alansaariyu alansaariyi ee ansaareen kale halkan sidan baa kitaabka muslim dhacday culimada qaarkood waxay ka dhigeen waham ama tan inay qalad ama khada tahay oo ninkani ansaar mayha ayay leeyihin waa nin reer kiraab ahaayoo sawaabku waa in la yidhaaho alkiraabiyi waayo waa nin mashhuuro taa laba yaqaano reer madiine ma ahayno dee waa nin bilaad kalena degayeyba rasuulka ilaahay madiinaha uguba yimaado in abtirsiintiisana dee ilaa odayga ay u tiiriyeen kiraabkaas bay geliyaan oo culimadu way soo dhigtaan halkana qorooyinkiina sharaxaysa uu inooguba sugan yahay laakiin de waxaa suurtagala inagoon waham iyo qalad kaba dhigin waana wax iska badbadanbe reer kiraab waa kaba dhashaye ansaar inay xilfi iyo taas ayad waa tii dee rag kala duwan base aynu soo marrayoo waa isagoo dee kaba mida ninkani maaha mawaali ee de laakiin xilfi oo kale inuu cid ansaareed ba ay xilfi wada lahaayeen oo xaliifnimo taasba ama xilfi ahaan loogu nisbeeyo taasna waa muxtamilo de markaa kol hadday taasi ay suurtagal tahay waxba waham iyo qalad baa dhacay halkan ma odhanayne bal صaxaabigaas baa muxuu ihi qaala sa'altu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulkii ilaahay baan weydiiyey can اlbiri wاlsmi biriga iyo ismiga ayaan weydiiyey ujeeddadu waa waxa ruuxu hadduu laba yimaado dee uu ruux baariya ama abraartii mudiiciintahayd uga mid noqonayo iyo waxa ruuxa sameeya uu ku dembaabaye kuwa aasimiinta u haleelayo oo waa waxa ruuxu hadduu laba yimaado ruux biri la yimi ruux abraartii kaba mida almudiiciina lilaahi subxaanahu watacaala uu uga mid noqonayo haddii uu kuba dhacana uu ku dembaabayo bal jaanibka kale oo kuwa aasimiinta uga mid noqonayo kaas baan weydiiyey faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh albiru birigu waa biriga intiisa badan weeye xusnulkhuluqi waa sida alxaju carafa oo kale waa biriga intiisa badan iyo mucdamkiisu waa xusnulkhuluqi dabiico wanaagsan khuluq fiican suxbadii fiicnayd iyo cishradii wanaagsanaydba oo dee ay ugu horeyso dadkaoo dhibkii lagaba haysto dhibkoodii loo adkaysto oo loo sabro waa dulqaadkii iyo sabirkii iyo taas oo kale ixsaankii mucaamaladii dee lagula mucaamaloonayo hadday xagga muqaabalada iyo dee wejigii furfurnaa tahay iyo hadday ixsaankii kala tahay badlunada iye bal adigu waa dabeecada fiican taas baaba biriga intiisa badan yahay kaasi waaya albiru xusnu اkhuluq waa mucdam lbiri baa nidhi waa dee khuluqa in fiican wاlsmu dembiguna ma wixii weeye xaaka noqnoqda fi sadrika laabtaada oo ujeeddadu markaa wixii aada samaynaysa ama dee kugu soo dhaco naftaadii ay ku taradudo ku noqda shaki iyo waxyaalahaasi kugu yimaadaan marka waa ruuxii dee hagaagsanaaye qalbigiisu iimaan kuba jire taqwa ay kuba jirtay qalbigii uu waasac noqon waayo shaki ka galo uu ku noqnoqdee uu kaba joogsado kacaynkaasa ee shaki iyo waxan inuu dembi noqday isagoo kaba cabsanayo waxyaalahaasi ay kuba yimaadaan kaas baa ismigu yahay wakarihta adnacdidna an yadalica inay daalacdaanoo calayhi korkii adoo kuba sugan annaasu dadku dadku inay kugu arkaanna aada nacayso waxaan in lagu arko waad ka xishoonaysaa naftaadiina kuma xasilayso waa waxa ay dee bal maalan shaki ka gala ee inuu dembiya ay kaba cabsanayso ee qalbigii bal maalan aanu ku xasilahayn ee qalaq iyo waxyaalahaasi uguba imanayo iyo dumaaniina la-aan kaasi waa ismi ee kaba dheerow kollay dee rasuulka ilaahay si duduuban buu uguba sheegay dee waxaana ay tahay ruuxa qalbigiisu dee iimaan kuba jira ee taqwo uu leeyahay ee qalbigiisu nuurkaa iimaan uu kuba sugan yahay ee xumaantiina xumaan uu arkayo wanaaggiina wanaag uba arkaya bal markaa xumaantiina ka cararaya kaa weye ka isaga qalbigiisii dib loogu celinaya ee la leeyahy waa waxaa qalbigii ama sadrigii iyo laabtii aanay uwaasac noqodeen nacaysa in laguba arko ama ruuxii xumaan samaynayey dabeicadiisu ay xumaan ahayd bal waxaan xumaan dee isagu tan oo kale wanaag baa shaqo kulahayn kaa isaga qalbigiisu dee waaba madow yahay waa qalbigaa dee aan khayr kuba sugnayn oo isaga qalbigiisa ka loo jeeda maaha ee waa ruuxaasaana waa siya amhaash ruuxii mu'minka ahaa qalbigiisii iimaan ku jiray taqwo lahaa ee xumaantiina isagii nacayay ee ka fogaanayay wanaaggiina laba imanayay ayay tani noqonaysaa wax iyadoonu fatwo kale yaba eegin wuxuu dib ugu laabmo wixii qalbigiisa shaki ka gale uu ka cabsado waxani inuu xun yahay ama dembigu yahay uu nacayana inay dadku ku arkaan cid bayaanu weydiinan wixiis kaba dheeraadu kaba fogaado taas oo kale ama birigii iyo khayrkii oo waxaa dee nafti ay kuba xasilaysa ee qalbigi u waasac noqonaya laabti ay uba furfurmayso waa sidaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh jaanib kale uba fasiray waana dee xusn اkhuluq albiru xusn اkhuluq walism waxaaka fii sadrik wakarita an yabtalic calayhi الnaas xadaثnii haaruun بn saciidi اlayriy qaala xadaثna cabdالlahi bn wahbi qaala xadaثanii mucaawiyaةu yacni bna صaalixin waa sanadkii makaan kaba soo baxnayn can cabdالرaحmaan bn jubayr bn nufayri can abihi can nawaasi bni samcaana qaala aqamtu waan nagaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay maciisa bilmadinati madiina sanatan sanad baan la joogay maa yamnacunii iima diidayno min alhijrati inaan hagaag u dego oo dee nin muhaajira aan noqdo oo waxa weeyaan aan u dego taas imuu diidahayn ila اmas'alaةu su-aalaha iyo masalada iyo rasuulka ilaahay wax weydiintiisa un mooye wax kaloo ii diidaya ma jirin waa kan sii fasiraya oo kaana wuxuu aha axadunaa midka annaga naga midi idaa haajara markuu soo hijroodo oo kol hadduu deguu dee muhaajir noqdo soo hijrooday lam yas'al ma weydiinahayn rasuulullahi salى اllahu عalيه wasalam can shayin waxba ma weydiinahayn ama dee dadka caraabta ah iyo dadkaa debadda ka yimi iyaga waxaan waa loo ogola waana loogu cudurdaaraya su-aal badan oy laba yimaadaan dee iyaguba su-aalaha qaarkood way laba imanayeene laakiin ay rasuulka ilaahay dee su-aala kuba badiyaan iyo taas qur-aankii baaba looguma diiday haddaba ama dadka kale waa loo cudurdaaraya haddaba si aanay taasi iiga go-in oona iiga joogsan oo bal wixii dee aan doono rasuulka ilaahay aan u weydiiyo ayaan ahaa nin zaa'ira un nin dee muddo uu joogo doonaya inuu laabmo aan soo hijrood malaa markaa dee hijradna waajib isagii kumay ahayn xaaladiisaas wey oo bal waxa weeyaan horeynu usoo maray xadiis anasna uu ahaa inay dee iyadu markaa dee su-aalahaas iyo taasna loo diiday inay jeclaan jireen nin reermi iyo caaqili inuu yimaado oo rasuulka ilaahay dee su-aalo weydiiyo iyaguna kaba faa'iideystaan dadkii bal matalan taas oo kale inay taasi cajab gelinaysay jeclaayeen nin dee caaqilana ujeedadu su-aalo dee nafleh oo rasuulka ilaahay de iyaguna ay de markaa uu kaba jawaabo cilmi ay kaba qaataan weydiiya ina iyagi waa kuwan oo su-aalihiina waa loo diiday inay badiyaanna waa loo diidaybe taasay markaa horeba jeclaayeen oo cajab gelinayso waataynu soo maray tanna waa tii oo kale uun oo waxa uu leeyahay dee ruuxu hadduu madiino yimaadaba hijro ahaan u yimaado waddan kaba dhigto ee muhaajiriintii buu ka mid noqonaya ansaar iyo muhaajiriinna xukumkaasay lahaayeen su-aal dee kolkol uu aada ugu baahan yahay un mooye inuu rasuulka ilaahay had iyo goor kolba su-aashuu doono weydiiyana taas iyaga waana loo diiday dee iyagu lamay imanahayn laakiin ruuxan zaa'irka ah ee berriba noqonaya ayaa mabaha jooga bilahaba jooge laakiin noqonaya dee kollayna rasuulka ilaahayna uu kaba fogaanayaye iyaga waa loogu cudurdaaraya wixii su-aalaha hadday badiyaanna ay laba yimaadaan ay rasuulka ilaahayba weydiiyaan marka wuxuu leeyahy waxaa hijiradii i diiday inaan iskaba dego oo ka noqday un ruuxaa zaa'irkaa walow muddo dheer aan joogo dee waa ka sanad dhan buu joogay waa arrintan si uu rasuulka ilaahay dee u makansado inuu su-aala weydiiyo marka waana kan su-aalihiisii weydiiye tanaa kaba mid ahayd dee xadiidkan jaamica ah marka wuxu uhi qaala fasa'altu rasuulka ilaahay baan weydiiyey can albiri wاlsm faqaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam albiru xusnu اlkhuluq wاlsm maa xaaka fii nafsika wakarita an yaطalic calayhi الnaasu macnaa dadku adoo samaynaya inay kugu arkaan weeyaan oo yaطalicu calayhi de waa adoo wixii ku sugan inay dee ku arkaan dadku ayaad ka yaxyaxaysa ad ka khajilaysaabo intaaba lagu arko waxaasi ma roona ka dheero weeyaan oo dee dacmaa yariibuk ilaa maa laa yariibuk sida xadiidkii kaleba ahaa wey baabu silaة الraximi wa taxriimi qadiicatiha qaraabada xidhiidhinteeda baabkeedii weeye iyo in la gooyo qaraabadii inay xaaraam tahay bal dembi weyn ay tahay bal axaadiis way noo yar socon doontaa raximkana markaa dambe ayaa waxyaalahay culimadu kuba fasireen de kolle waa qaraabadii un waa dadka adigu nasab ama waxyaala ay kaba dhexeeyaan ee dee meel ama xag aabaha ka yimaadeen ama xag hooyaha kaba yimaadeen ee raxim kulminaya uu jiro xaq bay isku leeyihiin oo dee xaqii islaamnimo kaba sokeeyo dee in la xidhiidhiyo ay tahay haddaba bal xidhiidhinta taas iyo fadliga ay leedahay iyo inay waajib tahay dee maraatib haba yeelato iyo goynteeda la gooya inay xaaraam tahay taas buu baabkeeliyaa xadaثna qtaybaة بn سacيid بn jamiil بn طarيf بn cabdالlahi الsaqafiyu inta badan qtaybaة بn saciid baan soo arki jirnay xalayna waa ti aynu soo maray caawana nin kanuu kusii daray xaggii nasabka sheeka xalay ilaa طarيf baynu xadiidkii kusoo aragnay ama sanadkii uu ku joogsaday maantana waa kan raaciyey dee cabdالlahina ku daray الثقفي ومحمد بن cabاdi qاala waxay labadaa sheekh yidhaaheen xadaثna xاatim whو بن iسmاعيiل عن معاaوية وهو بن أبي مسرd كلey وhوdna waxay inoo فaa'ideynaysa hore inuu soo ogaanay معاaويةna بن أبي مسرd ayaa la yidhah مولى بني هاشhiم reer بني هاشhiم mowlahooda ahaa wuxuu yihi xadaثnيi عمي adeerkay baa ii waramay أبوالحباaبي سعيد بن يسار كلey سعيد بن يسار waa nin ثقo oo متقن oo ninkan uu adeerka yahayna ka iتقاan bad oo aadee nin ثiqo itqaan badan axaadiistiisna waxoogaa weeye kitaabka horena waynu usoo aragnay ama mucaawiye maba badna markaa abumusaridkan iyo abulxubaab oo saciida walaal ahaayo isaga waxaa la odhanaya ninka abi cabdiraxmaan ibnu yasaar ninkana waa saciid ibnu yasaar waana nimanka dee mawla bani hashimin waa niman reer madiinaha wuxuu yihi can abi hurayrata qaala saciid ibnu yasaar baa yidhi oo mucaawiye u adeer ah معaaوية abina waa taan idhi abumزrka cabdiرaحman iبnu yasaar baa la yidhaha qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam kolay qolooyinkeena malaa dadka qaar dibaa yar adeegsada ama dee u laabma alkowkab اlwahaaje waxaa laga yaabaa inuu cabdiرaحman ibnu yaasir ku celceliya oo xagga dabcigu manfilaya madbacada ee cabdiرaحman ibnu yasaar weeye ninkan walaalkii weeye qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi in اllaha ilaahay khalaqa wuxuu abuuray alkhalqa khalqigii xataa idaa faraqa minhu markuu abuurkii dhameeyey ilaahay abuurkii khalqiga ayay qaamat istaagtay alraximu raximkii waa shay macnaa waa sidan dee haddaan idhaahno aabbanimo iyo hooyanimo iyo adeernimo iyo wax jasad iyo wax muuqda maahae dee waa shay macnaa raximkuna dee waa waxaan la iskuba xidhiidhinaya dad ka dhexaysaa waa macnee laakiin dee way istaagto dee waxaan waxaynu daahirkeedan uga kaxayna iyo lisaan alxaal nidhaahnayana ma taasi ma jirto ilaahay qudradiis iyo waxyaalahaas wax cajzi gelinaya ma jire raximka asalkiisu macnaha ayaaba kacay oo istaagay faqaalat waxay tidhi haada waa joogitaankaygan waa istaagaygan aan iyo makaankan aan joogsaday maqaamul caa'idi ku ku magan gelaya meeshii weeye min alqadiicati goyn oo ilaah waxaan kaa magan gelayaa in lay gooyo raximba raximkii baa leh waa ku isagu mustaciida mustajiira adiga ku magan gelayo kaa magan gelaya goyntii ayaan meeshiisii taagnaya ama maqaamkiisii weeye maqaamkan aan jooga qaala waxay ilaahay yidhi nacam haa oo de waa taasoo de waa isticaadadan iyo magangelyadii baa ilaahay lay waan ku magan geliye amaa tardayna oo arrinkaa waan kaa magan gelinayaa amaa tardayna miyaanad raalli ku ahayn an asila inaan xidhiidhiyo mawasalaki kii adiga ku xidhiidhiyo aan ku xidhi aan xidhiidhiyo kollay dee xidhiidhintaasna waxyaalaha kaba dhalanaya waabataa ruuxa qaraabadiisa xidhiidhiya man axaba an yubsada lahu fii risqi wayunsaa lahu fii ahari falyasil raxima taas baaba kaba mid ah inaan xidhiidhiyo kii ku xidhiidhiyo wa aqdaca aan gooyo man qadacaki kii ku gooyeyna aan gooyo taa miyaanan raalli ku ahayn qaalat bala raalli baan ku ahay baa raximka yidhi qaala markaa ilaah baa wuxu uhi fadaaki arrinkaas oo ah xidhiidhinkii ku xidhiidhiyo aan xidhiidhiyo goynkii ku gooye aan gooyaa laki adug kuu sugnaaday ثuma qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi iqra'uu aqriya in shitum haddaad doontaan ujeeddadu waa xadiid rasuulka ilaahay sheegay dee inooganaba warramay bal waqtigaa aada u foga ee ilaahay khalqiga abuurkiisa dhameeyey umuurtaas ama dee tan kalaamka raximkii iyo ilaahay subxaanaه watacaala wixii uguba jawaabay haddaba mistaaqii qur'aan oo ah xagga goynta la gooyo dee qaraabadu inay dembi weyn tahay ciqaab weyne ay kaba ratimayso ayaa aayadda kuma suganee mistaaqii bal xadiidkan haddaad doonaysaan iyo shaahidkii aqriya fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum اllahu faasamahum waacmaa absaarahum afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calىa quluubin aqfaaluha fahal casaytum ma mudantihiin macnaa ma laydinka filanayaa xaggiin oo waxa la dee la filanayo xaggiina inay ka dhacdo ma tahay oo taasi suurtagal ma tahay intawallaytum kale laba macnay dee mufasiriintu kuma fasiraane macnaha hore haddaan kuba horeeyay intawallaytum haddaad jeedsataan oo ka jeedsataan iimaanki qur-aankii ina aqbashaan xaqan ina aqbashaan iimaan inaad la timaadaan haddaad dee waxa weeyaan aad kaba jeedsataan ma laydinka filanaya dee waa wax laga filanayo o asal ahaan kaba dhacaya an tufsiduu inaad fasaadisaan fi اlardi macaasi shirki iyo xumaan aad ku fasaadisaanoo watuqaطicuu aad goysaan arxamakum qaraabadiinana aad goysaan taas ee kuwa iyagu saa yeelayana waciidku waa u dambeeya macnaha labaad ee halkan aayadda laguma fasiray waa ficilka nin tawalaytum fahal casaytum ma mudantihiin macnaa wax laydinka filanayo idinka xaggiina inay kaba dhacdo laga filanaya ma yihin in tawalaytum haddaad tawalidaan umuurtii dadka oo madax noqotaan oo mas-uula noqotaan oo taas haddee dadka umuurtoodii aad tawalidaan an tufsidu fi lardi dee inta sudadaa ilaahay idin siiyey iyo nicmadaas aad ku kibirtaan halkii aad wax ku hagaajin lahaydeen dhulkii aad ku fasaadisaan dulmi iyo jawr iyo waxyaalo kaloo laba timaadaan iyo dee macaasiya xumaan aad faafisaan oo watuqaطicuu arxamakum arxamtiinana aad goysaan kollay dee duqyaankooda ay laba imanayaan bay kaba dhalan dee bal suudadan iyo waxyaalahaasna way keenaysaa o de haddaan taariikhdii aad eegnaba bal masalan bal haddaan qarnigii saddexaad ba ma qarnigii koobeed ba akhirkiisii soo gaadho sunnadan iyo ruuxan dheerayntii iyo tan oo kale dee arxaamtii dadkii dee wada dhashaaba dee isgoynayo islaynayo dee tan iskuba laynaya oo tani qaraabadiisii kuba goynaya watuqandico goysaan arxaamukum arxaamtiina ulaaika kuwa iyagu bal labada macnobee kuwa iyagu taa ku sifoobay waa kuwa dhulka fasaadinaya arxaamtooda goynaya aladiina ku weeye lacanahum llahu ilaahay lacnaday faas naxariistiisa uu kaba dheereeyey faasamahum uu dhega tiray waa xaq inay maqlaan bo waacma absaarahum indhahoodiina uu ka tiray ba dee garashadii xaqayataa afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur'aankan miyaanay u fiirfiirsanahayn dee wacdigiisa iyo waciidkiisa iyo mawaacidiisa iyo dee waanooyinkiisaas am calىa quluubin mise quluub korkooda waxaa kuba sugnaaday aqfaalaha qufulladoodii de quluubtoodii baa xidhan maxalushaahidku waa inta hore aayadde xadaثna abu bkr بn abi shaybata وزuhayr بn xrbi wlafظ لabi bkri qala xadaثna wakiic can mucaawiyaةa bn abi mزaridi can yaزيid bn الrumana can curwata can caaishaةa qaalat koley mucaawiya waa ku sugan yahay halkuu aabi adeerkii saciid ibnu yasaar xadiidka ka warinayo xadiidkuna waa xadiiث abu hurayra waa xadiid kale warinayo yaزيid ibn rumaan buu kaba warinaya waana xadiiث caaisha dee curwana waa kasii dambeeya yaزيida qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulkii ilaahay wuxuu yihi الraximu raximku waa macnaha dee raximki mucalaqatun waxay xidhan tahay oy kaba laalaadaa ma suran tahay ama ay kuba xidhan tahay bilcarshi carshigii taqulu waxay leedahay carshigay haysataa taqul bal dee maalinta qiyaamaha siraadkiina waaba la joojinaya iyada halkaasna way soo joogsan taqul man wasalanii ruuxa xidhiidhiya wasalahu اllah dee ilaahayna waa xidhiidhinaya halkaa loogu ballan qaadayba ilaahay ha xidhiidhiyo waman qaطacanii ruuxa igooyana qadacahu llah alla ha gooyo haddaan khabar kaba dhignana ruuxa inaga xidhiidhiya wasalahu llah ilaah baa xidhiidhinaya waman qadacanii kii igooyana qadacahu llah ilaah baa goynaya bal adigu xadiidka iyo labada xadiid iyo ta inoogu sugan shaniga raximku leeyahay weyneyntii iyo xidhiidhinta la xidhiidhiya fadliga weynay leedoo dee ilaah baa ruuxii kuba xidhiidhinaya taas oo kale xidhiidhinaya welibana waxyaalo ka dhalanaya xidhiidhintaasna way inoo dambaysaa goynta la gooyo bal ismigan iyo dembiga ka dhalanaya weynidii iyo bal ciqaabta iyaduna dee lagu mudanayo taasna iyadana axaadiisan way nooguba sugan tahay bal taasba weeye kolley markaa xagga raximkuna dee waxa ay tahay siladeedu filjumla ama si guud haddaan eegno waajib bay noqon goynteeduna waa macsiyo weyn marka la eego filjumla dee axaadiisan baabkan aan ku haynaano waa tay inoo caddaynayso laakiin siday culimmadu yidhaahaan silada iyo xidhiidhku maraatib buu yeeshaa darajaad kala sarreeya weeyo xidhiidhinta ta ugu hooseysa waa tarkulmuhaajara oo in la kala hijroodo oo dee laisla salaami waayo oo lakala la wada hadli waayo iyo taas adigu la kala hijroodo faraa laga qaado dad dee si good isu xidhiidhinayo on kala tegin inay noqdaan oo bal lagu xidhiidhiyo hadal xataa salaamna haba noqoto waayo kolkol salaamta hajrigii ayaa lagaba baxaya laakiin dee hadhow marka dambe maraatib bay yeelan oo dee xidhiidhkii ruux hadduu heerkii ugu sarreeyey aanu gaadhinba laakiin xidhiidhkii uu la yimaado dee qaadac laguma magacaabayo hadduu xaggii kale bal maalan wixii uu karayey u suurtogelayey uu laba iman waayana oo uu jaanibkaa kuba gaboodfalana dee waasil laguma magacaabayo xataa waxaad lababa yimaado bal adigu wasligii iyo qadcigiiba kolley maraatib kala sarraysay noqon dee xagga raximkana barhkood kolley waa qowl marjuuxe dadkan maxramka isu ah ee haddii midkood uu nin yahay midna uu dumar yahay aan meher isu qabteen ayay barhkood ka dhigaan tan dee iminka ta loo jeeda laakiin arrinku waa ka acamsan yahay oo haddii taa la yidhaaho dee bal maalan awlaadulacmaam iyo awlaadulakhwal iyo waxyaalahaas oo dhami maba soo gelayaane bal waxa weeye ama nooca haba noqdeen adkunldawil arxam kolley si guud waa way soo wada gelayaan oo xadiid baynu soo maray rasuulka ilaahay reer masr markuu sheegayey dee waa la kala dhowdhowye xaqina uu kala weynaanaya sidaa loo kala dhowyayaa xaqu u kala weynaanayaaye bal lawatii reer masr uu lahaa raxim bay leeyihin saynu kuba soo maray dee xadiid bal maalan aynu soo maray oo markuu rasuulka ilaahay aabihii sheegay hooyadii sheegu aabihii sheegay uma adnaaka adnaaka waa taa haddana siday dee kugu soo kala dhow yihiinoo bal intaa kuma koobna un dadkan maxramiya ay kaba dhaxaysee laakiin dadkaa raxim guud uu kaba dhaxeeyo ha kala dhadhowaadeen siday u kala dhow yihin ha u kala xaq bateene dee xidhiidhkan iyo umuurta imika halkan la doonayo ee ayn laba xidhiidhiyo waajibkaa dee iyaduna maraatib ha yeelato salaamtii waa xidhiidhin iyo hadalkii ziyaaradii siladii kale wax layskuba xidhiidhinayey taas oo kale iyaduna xidhiidhintaa ka sarraysay noqon dee khaasatan marka laysu baahan yahay baahii ay timaadaba weeye bal taas goyntina maraatibba iyadunaba yeelane bal kolley si guud siladu waajib bay noqon goyntuna macصiyo ama dembi kabiira ay noqon weli axaadiisna way noo socotaaba xadaثana زhayr xadaثani زuhayr بن xرب وبن أbي cمر qال xadaثana سفyاn وayna cuyayna عن الزهriي عن محamed بن جuبayر بن مطcم عن abihi عan abihi وabihi جubayr بن مطcمة عن النaبiي صلى الله عليه وسلم qاaل laa ydkل الجaنaةa جanada ma gelayo qaadc ku gooyey qaraabadiisu ma gelayo janno qaala bnu abi cumara wuxuu yidhi qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi yacni wuxuu ujeedaa ujeedadu qaadicun ku gooyey dee goyntu maxay noqon maqaadic raxim baa maqaadic dariiq baa nin dariiqii goynaya maxaa taas oo kale lafdigii de waa lafdigaase markaa sufyaan baa inoo fasiraya walow xadiidku iyadoo uu laba socdo oonay tafsiir ahayn xadiidka riwaayadda ay nooguba dambayso yacni wuxuu ujeedaa qaadica raximin oo had iyo goor dee qaadic markuu yimaado qaadica inta badan loo jeedaa kaa weeye kolley masalada hore kitaabulimaanna waynuba soo marnay ee waa ku raximkiisa gooyey kaasi janno ma gelayo oo arrinku goyntani dee kol haddaan nidhi waa macsiyo weyn ruuxu hadduu banaysanayo goyntan uu qaraabadiisii gooyey iyadoo dee sabab la-aan iyo shuhba la-aan isagoo inay xaaraamtay og dee waa takdiib baa soo gelaya iyo nusuustii tan isku adkeynaysa uu beeninayo dee gaalnimabay noqono marka kaasi asalahaan janno ma gelayo wey hadduu sidaa ku dhinto anu kama soo noqon waa labada macnee kolleyba umuurahan oo dhan markay yidhahan waa ruuxaasi janno ma gelaya labada macnee culimmadu soo qaadaan horena aynuu soo aragnay macnaha labaadna waxa weeye dee hadduu isagoo xurmadii og garanayo o ictiqaadsan waxan inuu xaaraam yahay haddana uu dee ku dhaco wixii waa macsiyo macaasida kamida macsiyo weyn ha noqoto dee bal maala arrinkaa goyntii ilaahay goynaya isaga iyo waxyaalihii fawaaidii iyo manaaficdii xidhiirku lahaayo uu waayi iyo waxyaalahaasna waabay dee noqonayaan w adduunyo uu kulaba kulmaye laakiin de haddii uu saa kuba dhinto dadka iyagu qaraabadooda xidhiidhiya waqtiga ay janno gelayaan ma gelayo ama markaa hore dee dadka janno lama gelayo waayo dembigan uu oo la yimi ayaa ka hor joogsanaya walow dee marka dambe ma-aalka iyo marka wixii lagaba dahiro dee filma-aal uu noqon doono janno karo ruuxii buuxidnimo kuba dhintay waana labada macno kolleyba markay sidaasi ruuxaasi janno ma gelayo ama ruuxaasi naar buu gelaya axaadiisa iyo dee bal ay uba timi waa macnaayihii labada macno ee culimadu ay halkan kuba fasiraan kolley taasna waxaa keenaya ee ruuxii muwaxidnimo ku dhintay naar isaga kuma daa'imo waa mid ruuxii isagu isagoo dee gaalo dhintayna asal ahaan janno ma galo dee waana umuurihii aynu imaan kuba soo maray marka ruuxii la leeyay kaasi ruuxaasi janno maba gelayo hadduu mustaxliyo dembiguna dembi kabiire ayay garasho la-aan iyo aanay kana hayn de waa sa xusaa kuba dhintoonu ka toobadkeena waad macnihii looga xambaarayay haddaan intaasi jirin oo isagoo waxa macsiyo u arka laakiin dembigu ku dhacay dee kabaairtii kaluu laba mid noqonayaayo markaa ma gelayadani maha calaa sabiili ta'biide dee macnaha kaley noqonaysaa xadaثnي cبdاللahi بن محamed بن asmا الضبciي qاaل xadaثna juwayriyaة juwayriyaة بن asmا waa adeerkii عن مالك عن الزهري horana waanu soo aragnay أنa محamed بن جuبayر بن مطcم أخبره أنa أbاه أخبره أbيه جuبayر بن مطcم أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل laa ydkل الجنة qاadع رحم riwaayadii hore سفyاan ba عan الزهriya egtan waabay laba socotaa waa riwaayada malik عan الزهري jannada ma gelayo ku qaraabadiisa gooye xadaثna محamed بن rاafiع وcبd بن حmayd عan cabdالرaزاq عan macmr عan الزهriي bhada الاسناadi mثlه وqاala samictu rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم halkaa ana rasuul الlahi qaala bedelkeed samictu rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم jubayr بn mdcin baa yidhi xadaثnii xrmلة بن yaحyى التujibiي qاaل أخbarana بن wهbi qاaل أخbaranii yuنuس عan iبn شihaabi weli xadiiث زهri baa inoo socda walow dee xadiiث kale uu yahay oo صaxaabi kale maanta uu kaba warinayo عan أنس بن maliki qاaل samictu rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم yquulo rasuulka ilaahay baan maqlay xaal uu ku qowlayo man sarahu ruuxa uu farax gelinayo ruuxa doonaya jecel an yubsada in loo waasiciyo عalayhi korkiisa risqu risqigiisa aw yunsaa loo dibdhigo fii aharihi raadkiisa iyo cumrigiisa loo dheereeyo falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo oo ninkii doonayey xoolo badanow ama risqi waasacow ama cimri dheer ninkii doonaye waa halkanay ku jirtaa weeye qaraabadiisaa xidhiidhyo oo ninka taas doonayee raba risqi waasaca ma barakaysan cimri dheer raba oo isaguna bal waan fasiri doonaa waxay dee halkan kuma fasireen culimadu asarka loo dibdhigaye bal qaraabadii ha xidhiidhiyo macnaa halkan bay ugu jirtaa weeye halkan haka daya ruuxu وxdثني عبدالملك بن شعيب بن الyثي قال xdثني أبي عن جدي قال xdثني عقyر بن khالد قال قال بن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال mن أحب halkii mnsrh bedelkeedii way ruuxa jecel أn يبصd lahu في رزقه وأn ينسأ lahu في أثره فlيصل رaحimه qaraabadiisa ha xidhiidhiyo أثر horta waa dee raadka in raadkuna dee ruuxu waa dee noloshii buu tabacu yaho inta uu nool yahay raad waa leeyo kala duu dhinto dee raadkiisi waa baaba-ayo marka saasee ajal looguma fasiraa bal macnaha xadiidku daahir buu inoo yaho waa taan soo sheegnay laakiin su-aal ba halkan timaado culimmadu ay laba yimaadaan oo ah marka la eego aajaashii oo kale waa shay muqadara ruuxa cumrigiisi intaanu la abuurina waa lasii qoray markaa uu calool galana waa tan iyadoo kitaabada hore daba socoto ajashiisii iyo cumrigiisii la qorayo ilaahayna subxaanaه watacaala wuxuu ihi faإida jaءa ajalum laa yastakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun kol haddii ajashoodu timaado saacadna dee kamana horeynayaan kamana dambeynayaan in xadiidkana waxay nooguba sugan aharkii markan dee ajashii kuba fasirno asarka macnihiisu waa taan waa raadkii ee dee intuu nool yahay buu raad leeyaho waa ajashii saasaa cumri looguma fasiraa in loo dibdhigo ruuxii qaraabadiisa xidhiidhiyo cumrigii baa loo dheeraynaya taas waa ta xadiidkani kuba timi sebay isu waafaqayaan kolley culimadu jawaabo ayay leeyihin bal laba jawaabo ugu waaweyn haddaan soo qaato ama labadan kuba gaabsanayno mid waxa weeye bastiga waxaa looga jeedaa barakayn cumrigii loo barakeeyo oo cumrigiisii baa ilaahay u barakaynaya daacaadkii ayuu waafajinayaa waqtigiisii buu noqonayaa mid dee inta ilaahay u xafido oo inuu ka dayacmo ugaba xafido mid uu ku camiro wixii isaga aakhiro anfacayey dayaci buu ugaba ilaalinaya markaa taasi cumrigiisii iyadoonu intii dhaafin ayaa markuu cumri dee la ilaaliyey noqday waqti loo xafiday uu noqday waqti wax wanaagsan un mooye waqti kaleba aan wax kale lagu sarfinayn uu noqday ayaa cumrigiisiibaa u dhigmaya dee cumriyo intaa aad iyo aad ugaba badan waxaan uu kasbada iyo camalkan khayrkee uu laba yimi iyo waxyaalaha uu laba yimi waa cumri barakaysan oo markaa cumrigii kale laba midkaa bal labalaabkii kasii nafci iyo faa'iido badnaanaya bal taasi iyadu waa macno oo waa macnahay de iyada markaa taa haddaan idhaahno ayaddan dee iyo wixii laba midkaa faida jaءa ajalum laa yastakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun ina waxba kama dhexeeyaan oo dee wax tacaarudi waqtigiisii ma dhaafin waqtiguu goona un baabu dhintay laakiin cumrigiisii baa ilaahay u ilaaliyey u xafiday wuxuu ka dhigay kaa wanaagoon kuba camiran oo dee aanu kaba dayacmin deetna markaa waxay dee noqotay wuxuu cumrigiisii kuba kasbaday baa cumrigaas mid adcaafkii iyo adcaaftii aan laguba kasbadeen waa cumri barakaysan taasi iyadu waa mid macnaha labaad ay culimadu sheegaan kolley waxay leeyihiin dee laba arrimood baa kala jira midi waa cilmigii ilaahay subxaanaه wa tacaala oon isbedbedelka lahayn wixii ruuxa uguba sadqe u horeeyey ee ilaahay halkaa u gooyey oo ah inta uu jirayo kaasi wax isbeddeluu leeyihi ma jirto midna waaba kan kale ymxu llahu ma yashaa wayuhbit wacidahu um اlkitaab um lkitaab isma bedbedelaye laakiin lawxulmaxfuudka oo kale iyo kan malaa'igta loo muujinaye dee malaa'igtii u muuqanaysa iyagu kaba warhelayaan taas oo kale arrimo ayaaba dee isbedel kuma keniyo kaa ilaahay agtiisu isma bedelayo laakiin waaba iyadoo dee arrinta ay noqotay iyaga kan iyaga loo muujiyey hebel haddii uu qaraabadiisa xidhiidhiyana cumrigiisi matalan isagoo dee wuxuu gaadhayaaba toddobaatan haddii laakiin uu xidhiidhin waayo dee konton baaba cumrigiisu yahay iyagu waa arrintan laakiin ilaahay agtiisa ma xidhiidhinaya mise ma xidhiidhinayo kolba ka uu yahay waa shay macluum oo sugan oon isbeddel xaggiisa lahayn iyagiibaa dee tan oo kale wax ka qarsoonna u jira waana ta dee bal matalan markaa sababkan dee imaka oo kale isku bedbedeli kara waa kaa iyaga agtooda kaa la yidhi yumxu llahu maa yashaa wayuhbitu ilaahay yidhi bal taasna waa macno labaad oo ah in ruuxan hadduu qaraabadiisii xidhiidhiyana cumrigiisa halkaa gaadhayo haddii aanu xidhiidhina halkan uu noqonayo laakiin cilmigii ilaahay wixii kuba sugnaa ama waa xidhiidhinta ama waa xidhiidhlaanto isagu isma bedel maaha bal taasna waa macnaha labaad ee xadiidka ay kuba fasireen culimadu dee macno saddexaad baa jiro arinku waxa weeye wax isba medbedelayaane laakiin waa dee kolley kii hore kama dheeraanayo waa magaca fiicana kaba harhaya dikriga fiican iyo wanaag de waa khayrkii markii hore la waafajiyu noqonaya si waxaan u dhiman oo kale bal laakiin labadaa horean ku daysana من أحب أن يفسد له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا نبا قال لي يا رسول الله رسول كيلاهيو إن لي وحا إي سغناتي قرابة دد حكتاء لي وقرابديدي أصلهم وان حريريا أنوغو oo waan xidhiidhinaya salaam ha ku xidhiidhiyo ziyaaro wixii uu tarayey bale markaa uu kari karayey adigu waan xidhiidhiyaa wayaqdacuni laakiin iyagu way igooyaan ima xidhiidhinayaan waxsinu ilayhim waan u samafalaa wayusii'uuna way xumaan farayaan ilaya laakiin iyagu wanaagaygii xumaanun bay qaabilinayaan waxlumu canhum hadalka xun iyo dhibta iyo waxaa iga imanaysaa waan u dulqaataayo iyagii waan dee markaa u dulqaataa wayajaluuna calaya waxay igu jahaalo falayaan oo ujeeddadu waxaan iqaban bay igula kacayaanoo ama cay-a aflagaadaa waxun aho dee waxaa afcaal aljuhaal dadkaa juhaashaa ficilkoodii ay laba imanayeen ayay igulaba kacayaan taas buu yidhi faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh lain kunta haddaad tay kamaa qulto dee ina isagaa sheegtay imaka arrinku hadduu ya sidaa aad tidhi adigu oo sidaa aad tidhi haddaad kuba sugan tahay fakaannamaa waaba adigoo waxaabad kaba dhigan tahay tusifhum inaad iyaga quudinayso aada cunsiinayso almalla raran waa dambaskan kulul ee dee weli waxa weeye markaa taas oo kale raran ama malle ramaadkaa xaarkaa inaad quudinayso ood afka uguba gurayso walaa yazaalu kama suulayo macaka adiga macaaga min allahi ilaahay xaggii dahiirun ku ku kaalmeeya calayhim iyaga korkooda oo maa dumta calaa dalika intaa adigu xidhiidhinayseed una dulqaadanayse xumaantoodii mid kale aanad ka horgeynahayn goyntoodii aad adigu aanad goyn kale dee mukaafa'a iyo adigoo kolba dee si lagula kaco un kuba samaynaya arrintu aanay ahayn aad adigu aad xidhiidhinayso iyagoo dhibtaa kuguba haya inta xaaladaadu taa tahay ilaahay xaggiisa cid ku kaalmaynaysa ku ayidaysa ku hiilinaysa ayaa xaggiisa markaa jiraysa oo xagga macaaga dahiir baa xagga ilaahay ahaanaya lafdigan almalla waa taa soo sheegnay waa aramaad alxaar tusifhumna bimaa macnaa tudcimhum weeye oo imaka safa oo kale ama safa oo kale khaasatan dawada oo kale iyagay kolkol isticmaalaan marka aan wax lagu daray oo lagu qoyo aani jirine sideeda loo biranayo ama taa loo cunayaya ee macnaa waa adigoo quudinaya dambas kulul quudinayo macnuhuna waxa weeyaan siday culimadu yidhaahaan iyagii waxaa haleelaya ismi iyo dembi baa haleelaya oo ku haleelaya san xunay ninka ulaba dhaqmayaan iyo goyntiisan taas ba waay haddaba bal markaa waxaan iyaga haleelaya ee ismiya uga imanaya ayaa wuxuu la mid yahay ruux dee waxa weeyaan dambas kulul cunayo oo kale ruuxaasi uu ku gubanaya alam badan iyo kulayl badan baa haleelaya haddaba ismigan iyaga jaanibkan ku haleelaya ayaa taas laba mida oo shabahayo anaa isagiina wax dee soo gaadhaya maba jirto ixsaankan iyo wanaaggan uu samaynayo iyagii dee wuxuu kol haddaanay iyagiina tan ay kulaba dhaqmayaan xun waa ciqaab iyo ismi iyo dembi bay kaba faa'iidaysanayaanoo taas bay kuba mudanayaanoo markaa ruuxaas oo kale dambasku culayo kale ayay iyagii laba mid yihiin xagga waxa haleelaye ismiga ah ciqaab ah alam ah ayaa alamkan laba mid oo laguba shabahaya bal markaa kolley siladii halkaas waan kaba baxaynaa baabkiisie baabu taxriimi taxaasudi watabaaqudi watadaaburi wuxuu u baabaysan yahay in laysxasto ama laysnaco laysu daba jeediyo xaram nibadkeeda oo dadkii muslimiinta dee inay walaalo ahaadaan weeye waa si guudba oo waa intan imaka waa muslimiin oo dhan wax kaba dhaxaysa waayo raximka yidhahan waa raxim caama iyo raxim khaasa raximkaa caamkii waa raximkan islaamnimo lagu mudanayo ilaahay yihi inama almu'minuuna ikhwa dee xuquuqna waa laysku leeyahay ruux kastaba laasimayso walaalkii u laasimaysa waa raxim caama raxibna waa raxibka khaaskaa ee dee raxib iyo wax kulminaya ay jiraanoo iyaguna xuquuq gaaroo taa kaba sokaysa iskuba loo watan aan kaba soo baxnay haddaba bal maalan maxaa dee waxyaalihii dadkii muslimiintaa la amrayay iyo xaq waa de inay isjeclaadaan oy dad walaalaa ay noqdaan wixii keenayay taasoo ay kasoo horjeedo oo dhami shay xaaraama wey isxasadkii iyo isgoyntii iyo isnicitaankii iyo bal taa haddaba xaaraamnimadkeedi iyo nahintii taa laysuba diiday ayuu baabkeedi yahay xadaثanii yaحya بnu yaحya qaala qarأtu عalى maliki can ibni shihaabi can anas bni maliki ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala laa tabaaqaduu haysnicina ayaa rasuulkii ilaahay yihi oo haysnicina kale waxaana idhaha buqdiga iyo xubiga iyo waa shay qahriyo kol hadduu yimaado waxaa la arkaa ruuxuba ikhtiyaar inaanu lahayn iska diidmadiisa iyo iska celintiisa laakiin de waxa weeyaan waxaa laysu diidaya waa wax alla wixii sabab ahaayee keenayey in la isnoco ayaa laleeyahay ka dheeraada oo ha laba imanin asbaabihii buqdigu ka dhalanayey asbaabihii nacaybku kaba dhalanayey ka fogaada waayo kol haddii dee asbaabahaas yimaadaan oo naciibka yimaado waxaa la arkaa ruuxii inaanu qalbigiisiiba kaba celin karin ee idinku ha isnacin oo asbaabihii bal maalan buqdiga keenayo oo dhan ka fogaada walaa taxaasaduu haysxasdina xasadkuna waa ruuxii oo ku tamaniye nicmo ruux kale la siiyey inay ka tagto ama adiga ha kuu soo wareegto ama yaani kuuba soo wareegin be taas weeye waana shay xaaraam ah oo dembi xun ah haddaba haysxasdina de waxaa la isku xasaya ama nicmo diineed ha noqoto ama nicmo adduunye haba noqoto walaa taxaasadu walaa tadaabaruu haisu daba jeedinina oo waa tabaaqudkii un waa isgoyntii un waa ha colloobina oo dee markaa la colloobo in la iskooyo mid kastaaba kii kale dhabarku u duwaya waa la kala jeedsanayaa ha isu daba jeedinina wakunuu noqda cibaad allahi yaa cibaad allahi xarfunidihi baa xadfan addoommihii ilaahayow ikhwaana walaalo waa dadkaa walaala ah de oo kala noqda oo xagga marka la eego ulfada iyo isjeclaanshaha iyo isu naxariista iyo iskaalmaysiga khayrka laysu kaalmaysanayo taas iyo mawadadii iyo baltaa rifqigii dad walaalo ah noqda wakunuu cibaad allahi ikhwaana walaa yaxilu xalaalu ma ah limuslimi ruux muslima an yahjura inuu kaba hijroodo akhaahu walaalkii fowqa halaaثin saddex isho wax ka badan macnaa haddii ruuxa ay dee islaamkaba ku walaalayeen de qaraabadiina iyaduna way kaba sii xag jirtaa oo dee min baabi awla ayay noqone arrin iyaga dhex martay oo arrin adduunye ah inay ku kala maqnaadaan oo saddex xisho wax ka badan aanay wada hadlin oonay isa salaamin oo taasoo kale isgooyaan ay cadho ku kala maqnaadaan waa xalaal ah ama maaha kolley iyada axaadiida jaanibkaas in sha allahu tacaala baabkan ka dambeeya ayay inoogu sii socon doontaa waana waxyaalaha dee umuur adduunye eh haddii arrinku arrin diineed yahay ruuxani macsiyuu ku jiraa xumaan buu ku jiraa waa loo naseexeeyey waad wixii la hadashay waa la waaniyey uu qaadan waayey marka taasoo kale haddii dee hajrigaas diintii iyadu inta wixii lagu jiro baaqi buu noqonayaa waa soconayaa laakiin waa hajrigii umuurtaa dee dadka kolley ay u badan yihiin ee axwaashooda adduunye iyo xidhiirhka iyo calaaqaadka kaba dhexeeye ahaa bal baabkuna waa inoo dambeeyaa baan leenahay iyo wax intaa kolley kasii badanna mar kalena way soo noqon doontaa xadaثna xاaji بن الوليد qال xadaثna محamed بن xرب qال xadaثna محamed بن الوليد الزbaydiي kole xاaji بن الوليد waa nin caashiro kaba midoo ثiqaa weeye walo xaafidiinta ka yar horeysiyade aimo kala duwan ayaa tawsiiqiye mslimna waa ka wariya koley bukhaarي lama wadaagsan nin kaleo xaajib ibnu cumar la yidhaha filayo hore inaynu usoo marnay ayaa jiro wa xaajib la yidhaha kitaabka labadaas baaba kuba sugan oo ninkaasi waa nin ka horeeya weeye waa dabaqaadka hore haddaba xadaثna moxamed ibn الwalid الزubaydiyu can الzuhriyi qaala akhbaranii anas bnu maliki ana rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam qaala xa وxadaثnii xrmlة بن yaحyى qال أخbarnي بن وhب qال أخbarnii يuنس عن بن شhهاab عن أنس عن النaبي صلى الله عليه وسلم بmثل xadيiثi mالك oo xadيثka imkaan kaba soo baxnay xadaثna زهير بن حرب وبن أbي cمر وcمr الناqd جaميعا عن بن عyayنةa عن الزهري بhda الإسناaد وزاد بن عyayنة وlaa تقاطعوا معنaa waxa wey xadيiثka horta waa xadيiث الزهري أنس بن مالكna wuu ka warinaya marka laakiin zuhri asxaabtiisii welibaa kaabirta ahayd baana xadiidka kaba wariyey markii hore imaam malik baynu soo aragno saddex jumlay ahayd laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu waxaana soo raacay moxamed ibn اlwaliid الzubaydi zaadina way damisan tahay zabid ma zubaydi marka isagana maxaa laftigiisa iyo yunus alayli daasba iyagu maxay ahayn waa bimil xadiiثi malik waa saddexdii jumlo imaka laa tabaaqadu walaa taxasadu walaa tadaabaru kan imaka hadayna maxay tahay waa sufyaan ibnu cuyeyne ayaa zuhri kaba wariyey isnaadkuna waa kii hore zuhri lahaa laakiin muxuu ziyaadiyey walaa taqaaacu haisgoynina oo afar markaa jumlay noqotay laa tabaaqadu walaa taxaasadu walaa tadaabaru walaa taqaaacu xadaثna abu kamilin qaale xadaثna يزيid yaعni بn zureycin xa وxadaثna mحamed بn raafici وcabd بn xumaydin kilaahuma can cabdالraزaaqi jamiiعa can macmarin manaa labadoodu cabdالraزaaq bay labadaa hore kaba wariyeen laakiin oo waxa weeye mحamed ibn raafic iyo cabd بn xumayd laakiin يزيid ibn zureyc iyo cabdالraزaq ba xadiidkay ka wada warinayeen jamiica labadaas u wadaay can macmarin can الzuhriy waa xadiidkii zuhri una isna haddana waa sheekh kalaa soo galo asxaabtii weliba waaweyneyda xertiisii waaweyneed macmar marka wuxuu uhi ama riwaayaةu يزيida canhu riwaayada يزيid uu ka wariye canhuna waa can macmarin damiirkan waa يزيid ibn zureyc riwaayadiisa uu macmar ka wariyey faka riwaayati sufyaani can الzuhriyi oo maxay ah yadkuru اlkhisaala alarbaca jamiica khisaashii afartayda walaa taqaadacu ay ku jirtay ayuu sheego macnaa yaziid ibnu zureyc can macmar waxay la mid tahay sufyaan ibnu cuyeyna dee can izuhriyi riwaayadiisii afartii khaslaba ee ah walaa taqaadacu oo dee marka hore aan kuba sugnayn riwaayada malik iyo yunus iyo marka la eego moxamed ibn lwaliid iyo intan way kuba sugan tahay وأmا xadيiث cabdالرaزاq isagoo cabdالرaزاq maxay tahy وlaa تaxaasaduu وalaa تaqاadacuu وalaa تadaabaruu oo maعnaa khasladii xadiidka iبnu cuyeynana way ku sugan tahe laakiin khasla ka maqan halka hore ahoo lafdigii allah tabaaqadoodii ayaan isaga riwaayadiisa la socon xadiidku lakiin afartaa khaslu kaba koobanya وxadثna محamed بن المثنى qال xadثna أbو dاوd qال xadثna شhucbaة عan qtاaةa عan aنasi أن النaبiya صلى الlه عليه وسلم qاaل laa تxaasadوu ولا تباقضوا ولا تقاضعوا وكuنوا عباaد اللahi yا عباaد اللahi إخوانا وaلaaل نoqda waa walaalo oo kaleo say walaalu isku yihiin saas oo kale isku noqda walaalati inama المؤmiنuuna إخوة xadaثnيi عaلي بن نصر الجهضمي qال xadaثna وهب بن جرير qال xadaثna شhuعبة بhda الإسناaد مثlh شhuعبة waa can qتاadةa can أنس waayo زهري ayaa meesha ka baxay وزاaد wuxuu زiyaadiyey كamا أmركم اللaه bal عن علي بن نصر koلey waxaa jirta laba nin oo isdhalay oo ninkan waa علي بن نصر aabihiina maxaa la yidhaha نصر بن علي الجهضمي xadiidka dee نسqooyinka mسلمna علي بن نصر bay halkan kuba wariyeen barkood baa soo نqliyey نصر بن علي oo waalidkii inuu yahay laakiin tan hore ay sawaabka kaba dhigaan oo ah inuu caliي بن نصr uu xadiidka warinayo isagiiyo aabihiiba waa laba ninoo dee sheekhadan muslimkaba mid ah isku sanadna way dhinteen laba boqol iyo kontonkii hijirada ayay wada dhinteen labadooduba aabbaha yar horeeye bilo haddana inankiiba haddii adigu sanada dhexdeedu unban dhintee laakiin xadiidkan riwaayadiisu malaha qaadiciyaad iyabaa waale si wuxuu labadaba tawjiihinaye me waa ninka waa inanka waa caliy bnu nasri marka kama amarakum lana halkay ku jirtaa wakunuu cibaad allahi ikhwaana kamaa amarakum allahu weeye oo dee ilaahay muxuu yihi inama almu'minuuna ikhwatu buu ihi haddaba sidaa ilaahay idin amray noqda dad walaal a noqdo baabu taxriim اlhajri fowqa halaaثin bilaa cudrin sharciy wallahu subxaana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk allahuma zidna anfusna akrimna walaa tuhina acdina walaa taxrimna